wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay munaasabada lagu xusaayey maalinta shaqaalaha adduunka xafladan lagu xusaayey maalinta shaqaalaha adduunka ayaa waxaa kasoo qayb galay xubnaha ka socday golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland xildhibaano agaasimayaal guddiga shaqada iyo shaqaalaha jubbaland maamulka gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland cabdi cabdulaahi raabi ayaa ugu horeyna ka warbixiyey maalintani iyo waxa ay uga dhigan tahay
maalintan muhiimadeeda marka waa thank you shaqaalaha adduunka soomaaliya khaas ahaan iyo jubbaland khaas ahaan haddana shaqaalaha dawliga ah inaan dhahna waad mahadsantihiin waxaad qabateen waad ku mahadsantihiin inaan dhahna waa ujeedada annada annaga maanta eventigan aanu qaban duruufaha kala duwan ee adag ee jiraan iyo xaaladaha dhaqaale oo aynu ognahay ay ku shaqaynayaan oo qaarkood laga yaabo waqtiyada qaarkood inaysan haddana mushaar aysan hayn ay gaab ay ku jiraan haddana baahidii shaqaale ee jirtay inay ka jawaabayaan aad bay noo farxad gelinaysaa run ahaantii aad baan uga mahad celinaynaa waa inaanu mahad celinoyn ku ammaanana way mudan yihiin marka maantoo kale ay mudan tahay in la dhahay waad mahadsantihin waxaad qabateen waa la ogyahay dowladdu waa ogtahay hay-adaha dowladdeed u shaqaysaana waa ogyihiin madaxdiinana waa ogtahay waanad mahadsantidiin halkaana kasii wada waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo commission guddi guddiga shaqaalaha rayidka oo taya leh soo dhisay si ayaguna ay u dhisaan shaqaalo taya leh runaanta ayagana waxaan leenahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay aad baan kaaga mahad celinayna isla guddiga shaqaalaha rayidka oo inagala joogo guddoomiye ku-xigeenkii guddiga shaqaalaha rayidka ayagana waxaan leenahay waad mahadsantihidiin in aad awooddiinna iyo aqoontiinna iyo khibraddiinna aada isku aruuriseen oo aada soo saarteen dad taya leh oo u adeegaya hay-adaha dowladda ee kala duwan aad baan idinka mahad celina idinkana guddoomiyaal dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka guddiga shaqada iyo shaqaalaha jubbaland axmed maxamed abuukar ayaa sheegay in maalintani tahay maalin weyn in badan waxaan moodayay hadda dadkii iga horreeyey waxaan ka maqlayey in la leeyahay xeerarkii qaar baa dhiman laakiin inta aan ogahay anigu wax xeeroo dhiman inaysan jirin baan filayaa midkii shaqaalaha rayidka ahaa waa wada ogtihiin xafiis kasta waa yaallaa sidoo kale waxaan ognahay oon ka qayb galnay anagu daahfurkii xeerkii shaqaalaha guud ee hadda laga hadlayey ee ahaa bareefadyada ahaa ama hadduu allakuda kala duwanaa asaga naftiisana waa la sameeyey intaan ogahay anigu kolley wasiirada ka hadli doono iyo ciddii gaar u qusaysay sida runtii ah waxaa weeye dad meel isugu yimid ama haddaysan xeer lahayn nidaam lahayn dee dowladna ma noqon karaan shaqaalana ma noqon karaan mu-asasana ma noqon karaan waxba ma noqon karaan waxaa muhiimkaa waxaa weeye xeerarkaas bulshada lagu kala aqoonayo ee qof walbana mansabkiisa iyo micnihiisa gaarkaa iyo awoodihiisa lagu qeexayo wey waxa micnaha samaynaya taa hadday jirinna haddee waad garan kartaan waa un dad isku yimid meel oo sab u yimid oo kale ay noqonayaan oo dee markay doonana kala tago markay doonana isu yimaado